zabuuradii cutubka lixdan iyo toddobaad ilaahu noo naxariisto oo na barake oo wejigaaguna ha na ibtiimiyo selaax in jidkaaga laga ogaado dhulka quruumaha oo dhan dhexdoodana laga wada ogaado caafimaadkaaga wax badbaadiya ilaahow dadyogu ha ku ammaaneen dadyoga oo dhammu ha ku ammaaneen quruumuhu ha farxeen oo ha gabyeen farxad aawadeed waayo dadyoga waxaad ku xukumi doontaa caddaalad oo quruumahana dhulkaaad ugu tali doontaa silaac ilaahow dadyogu ha ku ammaaneen dadyoga oo dhammu ha ku ammaaneen dhulku wuxuu soo saaray midhihiisii waxaa ina barakadayn doona ilaah oo ilaaheenna qudhis ilaah waa ina barakayn doonaa oo dhulka darafyadiisa oo dhammuna way ka cabsan doonaan isaga